hay-adda hoonsantar dialog ayaa magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug ku qabatay kulan ku saabsan xoojinta galmudug iyadoo la dhisayo hay-ada hufan oo cadaalad ku shaqeeya si loo abuuro mustaqbal ifaya kulanka ayaa waxaa kasoo qeybgala qeybaha kala duwan ee bulshada galmudug xibno ka tirsan maamulka galmudug iyo marti sharaf kale waxaana la isku dhaafsaday fikrado wax ku ool ah oo lagu dhisayo mustaqbalka galmudug oo cadaalad ku salaysan qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa ka hadlaya ahmiyadda ay leedahay in la ilaaliyo cadaaladda maalid waxay tidhaahdaa tagtadaa timaadada qabo haddaa geelgodolu joogaaye gabdhuhu nin kasta oo dhaqana oo meesha fadhiya ilaan gabar dhaqanihi ma jirtee ee gurigu kasoo tegay uu ogyahay waxgalka ay yihiin du haweenka waxaan rajaynaynaa oo weliba aniga aan weliba ka codsanaya dhaqanka sharafta leh ee hor fadhiya kartideena yaan meel cidlaa laga dhigina ha la soo muujiyo si dhibaatooyinka faraha badan looga baxo marka hadda cadaalada dowladda sideedaba dee dowlad waa shacab mar haddii dowlad aad tiraahdo waa shacbiyad waa dad dadkana waxaa hoggaan u ah dhaqanka weliba soomaalida dhaqanka xukuma dhaqankaana ka xoog badan sistamka dawliga ah oo maantay kulligeenoo dhan aan ku wada joogno waxaan isleeyahay cadaaladda ugu weyn ugu fiican saldhigga ah la rabo inay jaranjaro soo noqoto hoggaanka dhaqanka soomaaliyeed
dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka galmudug maxamed cabdulaahi dhagacade ayaa ka dhawaajiyay halka ay joogto cadaaladda galmudug xilligan la joogo xoogaha marka qaarkood dowladda iyo dadka macluumaadku aad u kala yaryahay oo maaragtay dadku waxaa laga yaaba marka qaarkood inayna si daahfuran u sheekaysan marka doodahanoo kale waxay saacidayaan inaad maxaa la yidhaha dadku isku soo dhowaadaan aragti la isweydiiyo marka qaarkood dadku waxaa laga yaaba maadaama aysan meelaha qaar xoogaal ka ahayn inay maxaa la yidhahda yidhahdaan wax jira lama arko iyo wax la xisaabtana ma jiraan marka hay-adaha dowladda oo kale hanti dhowrkaoo kale sidaasu wuxuu u xisaabiyaa hantida guudda dowladda waxaa la geliyaa sistamka sistamkaasa waxaa lagula xisaabtama hadhowdi wasaarad kasta iyo qolo kastaba waxa maaragta ay hayaan sidoo kale si guud cadaaladda dadku waa u siman yihiin dad badan waxaa laga yaabaa qofku mas-uulka ahu dacwo oo guudna waa u geli karaa mid gaar ah oo maxaa la yidhahdaa sifiliyana waa u geli karaa hay-adda hon center dialog ayaa waxa ay qabataa doodo looga hadlayo sidii loo hormarin lahaa arrimaha bulshada si bulshadu ay wax badan uga ogaadaan dowlad dhiska iyo sidoo kale wada shaqaynta ka dhexayda dowladda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada